aan ku bilaaba ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in iyadoo la tix raacayo heshiiskii magaalada adisababa dhowaanta lagu qabtay ee la xidhiidhay arrimaha jubbooyinka in magaalada muqdisho shir lagu qaban doono bishan koob iyo labaatankeeda shirkaasi oo lagaga hadlayo arrimaha dib u heshiisiinta deegaanadaasi hase ahaate ee guddoomiyaha maamulka ku-meelgaadhka ah ee jubba axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dhowaanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa sheegay inaanay jirin baahi shir loogu qabto magaalada muqdisho islamarkaana loo baahan yahay in xoogga la saaro shir lagaga arinsanayo arrimahaasi oo lagu qabto magaalada kismaayo waa kan qayb ka mid a hadalkii uu ka jeediyey axmed madoobe magaalada kismaayo kole anigu tegitaan baan xamar tagnay tegidda xamaraan tagnana waxay ahayd inaan soo afjarno waxyaalihii xamar gudaheeda ka jiray gaar ahaan xuseeye jubbooyinka waan is leeyahay ficilkaasi ama safarkaasi wax badan ka taray muqdisho iyo xaaladihii crisiskii badnaa ay taagnaa wax badan isbedel uu shirkaasi ku keenay laakiin maalintii aan shirka xiraynay hadal la isla soo qaadqaaday baa jiro ahayd gogol madaxeeda in la dhiga muqdisho gaar ahaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare kadibna loo raaco meesha la kismaayo laakiin mabdiyan anu waxaan ku qanacsanaa shirku in hadda xaaja danboo xamar la isugu soo noqdaa ayna jirin beerihii inta badan deganaa jubbooyinkii halkaa joogan aan wada hadalay shirkaana arrintiisu ay meeshaas ku dhammaatay waxaa la suga ay noqoto shirka gogashii nabadda dibheshiinta intay doonto qaadanaysa oo kismaayo laga furo iyo madaxweynaha oo yimaado oo booqasho ku yimaada magaalada kismaayo oo dadka jubbooyinku ay aada ugu heelan yihiin imaatinkiisa iyo soo dhaweyntiisa fikirkaasi wuu jiray laakiin ifact anagu waxaan waystan waxay ahayd wax jabadana hadda xawar looga noqdaa inaysan jirin culeyska meesha raba in la saara la isugu yimaadaa inay tahay in kismaayo madaxweynuhu la yimaado shirkana waa furo gogashana wadaalo odayaashii iyo dadkii xamar barnaamijka ka hayana gogolaabkii waxoo dhan waanu isla soo gaadhnay
kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ah guddoomiyaha ku-meelgaadhka ah ee maamulka jubba oo isagu dhowaanta shir jarayd oo magaalada kismaayo ku qabtay uu arrimahaasi kaga hadlayay haddaba waxaa hadalkaasi ka jawaabay sheekh maxamed maxamuud yuusuf awlibaax oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolada jubbooyinka ee dhinaca ururka lagu magacaabo ahlusunna waljamaaca awlibaax oo v o weda u warramay ayaa sheegay heshiiskii adisababa inuu ahaa mid muhiim u ah xal waarana loogu heli karo mushkiladaha gobolada jubbooyinka islamarkaana ay khasab tahay in shirka muqdisho laga wada qayb galo shir jaraa'idoo uu ku qabtay magaalada muqdisho kadib ayuu awlibaax waxa uu ka hadlay arrimo dhowra daa'uud aweys ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay waxaana ugu horreynta weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo shirka jaraa'id waxyaabaha uu kaga hadlay iyo arrimaha shirka jubbooyinka ee magaalada muqdisho ee lagu wado inuu dhaco bishan koob iyo labaatankeeda daawida waa mahadsan tahay horta shirka adisababa dowladda federaalka iyo mataqaana maamulka jubbooyinkan heshiis ay soo gaareen waxaan rabnaa in sidii qodobadii ka soo baxay shirkaasi sida uu yahay inay u fulaan weeye ujeedka horta shirkaan shala uqabto qodobada qodob ka mida waxaa ku jiray in wejiga koowaad dibheshiisiinta shirka dibheshiisiinta uu ka dhaco muqdisho ummadda soomaaliyeed la isugu keeno ciddii dirata iyo ciddii siyaasadda ku kala taagnaydba wejiga labaadna uu ka dhaco jubbooyinka qodobkaas sidaas uu xusaayey shirkii muqdisho dowladda way ku dhawaaqday labaatan iyo kowda bishaan ayay tiri waan bay ay gobashu dhacaysaa waa taageersana shirkaas waana u nimid waana ka qaybgelaynaa ummadda soomaaliyeed oo joogta oo jubbooyinka ama ummadda soomaaliyeedda diyaar waxay u yihiin shirkaasi inay ka qayb galaan annaga oo kamid ah mas-uuliyiinta jubbooyinka qayb ka mid a aniga iyo rag kale ba waa joognaa waxaan u nimid shirkaasi inuu dhaco axmed madoobe wuxuu sheegay shirkaasi inuusan imaaneyn xamar damasiirka ummaddan hal nina ma laha shirkaasi waa soo dhaweyneynaa waana imaan doonaa waana nimada waagelaynaa qodobka labaad shirka qaybtiisa labaad waxaan rabnaa inuu ka dhaco gobolka gedo inuu ka dhaco oo kamid a saddexdii gobol oo jubbooyinka sababa ammaan darri awgeed kismaayo xilliga hadda aan joognahay ammaan maahan ummadda soomaaliyeedna shir looguma qaban karo adiga adiga iyo axmed madoobe waxaad ahaydeen isku dhinac marka laga hadlayo arrimaha jubbooyinka ma khilaaf ayaa jira haatan oo keenay in aad a- aad hadalkaasi ku dhawaaqdid maya adeer khilaaf ma jiro annaga waxaan taagaasan aniga axmed madoobe khilaaf nagama dhexeeyo axmed qodobada qodob ka mid ah weeye wuxuu ka hadlay annaguna waxaan rabnaa waxa weeye ummada soomaaliyeed maanta dhib uma baahna een, buuq uma baahna waa la soo heshiiyey saddexdii gobol waa israaceen qodobada qodob ka mid ah dhigaya waxa uu ka hadlo oo diidaya marka in oy aan qodobadaasi sida ay yihiin ay u fulaan weeye ujeedka aan ka- aan ka aan ka hadlayo ee khilaaf maaha waxaan ka hadlayo maadaama aad meel wada joogteen Ee.
ee, muddana aad soo wada shaqayseen ma weydiisay sababta uu ku diidan yahay in muqdisho la yimaado su-aashaasi markii isaga aada weydiisaan oo uu isagu ka jawaabo en- en kabacdi baan su-aashaasi ana baan yaa- yaan yaan- yaan ka jawaabi doona ayadoo aysan labadaa gobloo bixin oo shacabka ummadda soomaaliyeed ee deegaanka jubbooyinka aysan dib u heshiisiin isugu imaanin aysan ku heshiinin oo gacmaha aysan iqabsanin isqabsanin haddii uu damco axmed inuu wax dhiso ku dhawaaqo dee adeer waxay noqonayaan waxaan shaqaynayn waxa hadda kismaayo ka jiro oo kale ay noqonayaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladaha igaad iyo amisom oo dalka soomaaliya mataqaanaa gurmaday oo ciidamadooda ay ku dhinteen ku dhaawacmeen si ay u sugaan nabadda ummadda soomaaliyeed dowladdan ay utaa badiyaan ummadda soomaaliyeed ay xornimo u gaaraan Een, waxaad ku adkaysanaysaa in lagu dhaqmo qodobadii ka soo baxay addis ababa Een, dhanka kalena waxa aad leedahay wejiga labaad ee shirkaasi ha lagu qabto gedo oo ammaan maaha kismaayo Een, heshiiskii addis ababana waxa uu dhigayaa in wejiga labaad ee shirkaasi uu ka dhaco kismaayo maxaad ka leedahay arrintaasi Een, adeer waa mahadsan tahay waa su-aal fiican haddii kismaayo aysan ammaan ahayn oo saddexdii go- gobol oo jubbooyinka gobol ka mida uu ammaan yahay dee adeer kaasaa lagu qabanaya marka su-aasha nalajeeda maaha inaan kismaayo diidanahay maahan Ee, kismaayo shirka in lagu qabta annagaa jecel waa meesha khilaafka iyo dagaalka ka dhacay laakiin haddaysan geli ahayn laguma qaban karo shir waxaa lagu qabanayaa gobolkii een, gobolada jubbooyinka saddexda gobol gobolkii ka mida oo amniha lagu qabanaya oo ummadda soomaalida ay imaan karaan dhammaantood oo u siman yihiin adigu mas-uuliyiintii jubbooyinka ayaad ka mid ahayd ee, weliba kooxihii la soo dagaalamay ee meesha ka saaray kooxda al-shabaab ayaad ka mid ahaydeen marka maxaa diidaya adigu lafahantaada qayb inaad ka qaadato in amniga magaalada kismaayo la sugo sidaad sheegayso aan fiicnayn xilligan gobolka gadaha lagu qabto waxaan uleenahay waxaa weeye ciidamadii ammaanka sugi lahaa oo saddexda gobol oo dadka u dhexeeyey yaa jooga meesha la yidhaahdo gobolka gado waxaan sugaynaa marka in ay shirka lagu qabto iyagaasi kabacdi markii shirkaasi lagu heshiiyo kabacdi waxaa la geenayaa ciidamo een, dhammaystiran oo u siman saddexda gobol baa la geyn doonaa een, een, een, kismaayo haddii aan la qabto Een, ugu dambayntii ma ku muuqataa in heshiiskii addis ababa uu yahay mid dhaqan geli kara oo amni kusoo dabaali kara gobolada jubbooyinka sida uu yahay haddii uu u fulo waxaan aaminsanahay waxa keliya oo gobolada jubbooyinka maanta ay horumar ku gaari karaan waa shirkii ka soo baxay addis ababa qodobadii ka soo baxay oo la fuliyo oo dhaqan galo taasaan anugu aaminsan kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed maxamuud yuusuf awlibaax oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolada jubbooyinka oo u waramayey da-uud aweys